magaalada kismaayo ayaa waxaa dhowaan laga hirgeliyey waddooyin cusub oo laami ah kuwaasoo loogu talagalay dadka iyo gawaaridu inay maraan tagaasiyada ayaa waxay dhibaato badan ku qabaan dadka isticmaala waddooyinka oo aan u hogaansamayn sharciga wadamarista badanaa laamiyada cusub ayaa cariiri noqda waxaana dadka inta badan aysan marin goobaha loogu talagalay inay maraan dadka maxamed cumar wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku shaqaysato tagaasiyada wuxuuna ka warbixiyey dhibaatada ay kala kulmaan dadka mara laamiyada cusub ee dhowaan laga hirgeliyey magaalada kismaayo dhibka ku qaban waxay tahay dadka wadada dhinaca loo sameeyey kuma soconayaan ee dhexda ku soconayaan markii ay dhahdeen qofka maa ka leexatay muxuu ku leeyahy igu dhuf lacaaga ku ururte marka soomaalida way dhib badan yihiin may markaa dhahday wadada nilkaaji xagga mara ma marayna ku leeyahin anaka laamigaa rabnaa inaa ku socono micnihi maxay ku leeyihin micnihi kama leexanayn oo cad waaye marka xagga mara dhahda kama leexanayan waxaa ku hadla marka waa iska fiirna waa iska soconaa waxaa waxaa sameyn karna malaan haddaa qof uju ku siisan adaa qaldan haddii oo micnaha la hadashin adaa qaldan bulshada waxaa dhehlaya micnihii dadka weesha loo sameeyey waddada geeskeeda ha ku socdaan dhanka kale madaxa nabadgelyada waddooyinka degmada kismaayo cabdishakuur sheekh dayib sheekh axmed ayaa waxuu tilmaamay dhibaatada laga dhexli karo haddii dadku ay maraan meelaha gawaarida loogu talagalay isagoona ugu baaqay bulshada in ay maraan goobaha loogu talagalay ee loo yaqaano marashbiyeedka anigoo uga faa'iidaysanaya idaacadda ee waamo xaqiiqatan waxaa jira marar badan markii aad gaadhi wadato aad waddada marayso in aad arki dadkii oo aan u bislayn khatarta uu leeyahay gaadhigu ama dhibaatada ku iman karta taasoo marar badan ay kugu kalifi ruux waddadii laamida bartankeeda socda oo aan waxba ka warhaynin oo aad is odhanayso malaha qofku wuu maqan yahay ama wuu hawlan yahay oo kaleba inaad adigu gaadhigii gaadhi ahaan unaad uga leexata meesha ruuxu ka leexan lahaa in marar badan ay dhici taasna waxaan leenahay dadku waa in ay feejignaadaan ogaadaan waddadu khatarta ay yeelan karto gawaarida ay iska ilaaliyaan wax badanna waddada ay ka fogaadaan hadda waxaad ogtihiin meelo waxaa lainoo sameeyey basheeri ah oo ay dadku maraan waddooyinka cusub oo dhan way leeyihiin qofku asaga meesha inuu mare heli karaa laamida weyn inuu qaadaa ceeb bay ku tahay ha iska ilaaliyaan arrinka ugu dambeyn maxamuud xasan agaasimaha waaxda maamulka iyo maareynta ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada jubbaland ayaa isna ka warbixiyey qorshayaasha lagu kala xakamaynayo dadka iyo gawaarida isticmaala waddooyinka cusub isagoona ugu baaqay bulshada in ay taxadar sameeyaan marka ay marayaan waddooyinka sida caadiga markaad waddooyinkan cusub ee soo kordhay aad aragto waxaa jira dadka meelo loogu talagalay oo inuu qofka ku lugeeyo qofka soconayaay meel loogu talagalay baa jirta inuu ku lugeeyo laamiyada cusub saadku arkayso meel wadada ka gooyaa loogu talagalay askariye jiifaa loo sameeyey si loo xadido xawliga gaariga uu ku soconayo waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay yihiin waxyaabo looga fogaanayo inay ay khasaaro ballaaran uu ka dhasho saa darteed dadka waxay tahay inay la qabsadaan islamarkaana ay qaataan inay maraan meelaha loogu talagalay dadku inay maraan haddana waan waa waa barnaamijkaasi qorshuhu noogu jira mar labaadna waan jecelahay dadka inaan ka codsano iyagoo taxadaraya ilaalinaya badqabkooda inay meesha loogu talagalay laamiga ay ka maraan oo aanay marin meesha loogu talagalay inay marto baabuurtu arrintaas mar saddexaadna waan ugu baaqayaa dadka inay ay taxadaraan oo ilaashadaan caafimaadkooda iyo badqabkooda si looga fogaado waxyaala ka dhalata in qof gaari jiro ama uu ku dhaco si kastaba haatee dadka isticmaala waddooyinka cusub ee laamiyada ee dhowaan laga hirgeliyey magaalada kismaayo ayaa waxaa loogu baaqay in ay isticmaalaan waddooyinka loo asteeyey oo loo yaqaano mershibiyeedka